tababarka muruqa sagxadda miskaha ee ragga waa maxay muruqyada sagxadda misigta sagxadda misigta waxay ka samaysan tahay laalaabyo muruqyo ah iyo unugyo kale laalaabyadanu waxay ku fidsan yihiin sida leexo ka bilowda dabagebinta xagga dambe ilaa lafta gumaarka ee hore muruqyada sagxadda misigta ee ragga waxay taageertaa kaadihaysta iyo caloosha mindhicirkeeda tuubada kaadida iyo marinka dambe wuxuu sii maraa muruqyada sagxadda misigta muruqyadaada sagxadda miskaha waxay kaa caawinayaan inaad kontaroosho calooshaada iyo kaadihaystaada waxay kaloo kaa caawimayaan shaqada galmada waa muhiim inay muruqyadaada sagxadda miskuhu xooggan yihiin kaadihays qanjir xiidmo lafgibin muruqyada sagxadda miskaha futada farjiga ragga tuubada kaadida ama shahwadda qaadda lafta gumaarka waa maxay sababta aan u samayno tababarka muruqyada sagxadda misigta ragga da' kasta ha jiree waxay u baahan yihiin inay leeyihiin muruqyada sagxadda misigta oo xooggan muruqyada sagxadda misigta waxaa daciifin kara iyadoo qalliinka dhibaatada caloosha ama kaadihaysta caloosha oo ku fadhiisata miisaankaaga oo bata culays qaadidda qufaca wakhtiga dheer socda sida qufaca qofka sigaarka cabba brokiitada ama neef ama in aadan jir ahaan dhisnayn ragga qaba cadaayiska ku saabsan celinla'aanta kaadida iyo saxarada taas waxaan ula jeedaa ragga isqooyo markay qoslaan hindhisaan ama firfircoon ayaa waxay heli doonaan tababarka muruqyada sagxadda miskaha inuu ka caawin karo inay arrintan ka adkaadaan tababarka muruqyada sagxadda miskaha ayaa sidoo kale ragga u lahaan karaa faa'iido ragga leh baahida degdegga ah ee inay kaashaan badanaa oo loogu yeedho degdeg ceshadla'aanta ragga qaba dhibaatooyinka kontaroolka kaadihaysta waxaa laga yaabaa inay u arkaan tababarka muruqyada sagxadda miskaha inuu ka caawinayo muruqyada xira marinka dambe muruqan waa mid ka mid ah muruqyada sagxadda misigta waa maxay muruqyada sagxadda misigtu waxa ugu horreeya ee ah in la sameeyo waxa weeye inaad ogaatid muruqyada aad u baahan tahay inaad tababarto ku fadhiiso ama jiifso muruqyada bowdyahaaga iyo dabadaada oo dibicsan waxaa laga yaabaa inay aad ku caawiso isticmaalka muruqyada gacanta si aad u daawato muruqyadaada sagxadda misigta islamarkay kor u kacayaan tuuji wareegga muruqyada ku wareegsan marinka dambe sidii aad isku dayeyso inaad joojiso dhuusada ku soo dhaafaysa hadda debci muruqan isku ururi kadibna sii daa laba jeer ilaa aad ka hubto inaad heshay muruqyadii saxda ahaa isku day inaadan isku ururin baridaada markaad musqusha gasho si aad u faaruqiso kaadihaystaada isku day inaad joojiso socodka kaadida kadibna mar labaad dib u bilow sidaan samee si aad u barato muruqyada ah kuwa saxda ah ee inaad isticmaasho laakiinse hal mar oo keliya toddobaadkii kaadihaystaada waxaa laga yaabaa inaanay u faaruqin sidaad rabto haddii aad joojiso haddana bilowdo socodka wax ka badan intaas u istaag dhinacdhinac muraayadda horteeda adoon wax dharah gashanayn islamarkaad u dhifato muruqyadaada sagxadda misigtaada ee xooggan oo aad qabato waa inaad aragtaa qoorahaaga oo soo ururaya iyo galka xiniyahaaga oo kor u laabanaya haddii aadan dareemaynin ka duwanaan ururinta iyo koruqaadidda muruqyada sagxadda misigta ama haddii aadan gaabin karin socodka kaadidaada sidii lagaga hadlay qodobka saddexaad ama aad arkaysid galka xiniyahaaga oo koru laabmaya iyo qooraha sidii aan uga hadalay qodobka afraad caawimaad weydiiso dhakhtarkaaga dabiici ku-daaweynta ama kalkaalisada celinta kaadida iyo saxarada waxay kaa caawinayaan inay ka dhigaan muruqyadaada sagxadda miskuhu inay si saxa u shaqeeyaan ragga leh muruqyada sagxadda miskaha ee daciifka ah waxay ka faa'iidi karaan tababarka muruqa sagxadda misigta sidee baan u sameeyaa tababarka muruqa sagxadda misigta hadda maadaaba aad dareemayso muruqyada shaqaynaya waxaad awooddaa cadaadi oo isku ururi muruqyada ku hareeraysan tuubada kaadida iyo marinka dambe isku mar kor u qaad qaar gudaha waa inaad yeelataa dareen ah qaaditaan mar kasta oo aad cadaadisid muruqyada sagxadda misigta isku day inaad u qabato si xooggan oo dhuujisan ilaa intaad ka tirinaysa siddeed hadda sidaa kadibna naso waa inaad yeelataa dareen duwan oo ah sii dayn ku celi cadaadi oo qaad kadibna sii daa waxaa wanaagsan inaad nasato ilaa siddeed ilmiriqsi inta u dhaxaysa qaaditaan kasta ee muruqyada haddii aadan hayn karin siddeed hay ilaa intaad awooddo ku celi tan cadaadi oo koru qaad inta ugu badan ee aad awooddo ilaa xadka siddeed ilaa labayo toban cadaadinood isku day inaad samayso siyaalahan siddeed ilaa labayo toban cadaadinood mar kasta oo ay u dhaxayso nasasho samee qorshaha tababarka oo dhan saddex jeer oo midiiba siddeed tahay ilaa labayo toban cadaadis maalin kasta markaad jifto istaagidda ama fadhiga markaad samaynaysid tababarka muruqyada sagxadda miskaha sii neefso cadaadi oo qaad keliya ha adkaynin dabadaada bowdyahaagana debci si fiican u samee tababarka muruqyada sagxadda cadaadin yar ayaa ka fiican kuwo aad u badan haddii aadan hubin inaad u samaynayso cadaadiska si sax ah ama haddii aadan arkin wax astaamo isbeddel ah saddex bilood dhakhtarkaaga caawimaad weydiiso fisiyoterabi ama kalkaalisada celinta kaadida iyo saxarada ka dhig tababarka qayb ka mid ah nolol maalmeedkaaga mar haddii aad baratay sida loo sameeyo cadaadinta muruqyada sagxadda miskaha waa inaad samaysaa maalin kasta ayaa ugu fiican waa inaad siisaa dareenkaaga oo dhan samee wakhti joogto ah oo aad samayso cadaadiska muruqyada sagxadda misigta tan waxaa ku fiicnaan lahaa aadidda musqusha markaad wax cabbayso ama markaad sariirta jiifto waxyaalaha kale ee aad qaban kartid si aad u caawisid muruqyada sagxadda misigta la qaybso qaadidda xamuulka culus cid kale cun furut iyo khudaar cabna hal iyo bar ilaa laba litir oo cabbitaana maalintii ha isku dayin markaad isticmaalaysid calooshaada yes dhakhtarkaaga weydii wuxuu ku saabsan samboorka si ay u debcaan neefta iyo baronkiitadu hindhisada iyo qufucu culayskaagu ha ahaado inta saxda ah inta u dhaxaynayo da'da iyo dherarka raadi caawimo waxaa la heli karaa kalkaaliso caafimaad oo aqoonu leh haddii aad wacdo khadka caawimada celinta saxarada qaranka oo ah hal siddeed eber eber saddex saddex eber eber lix lix isniinta ilaa jimcaha inta u dhaxaysa siddeedda subaxii ilaa siddeedda fiidkii wakhtiga bariga australia lacag la'aan macluumaad talo iyo xaashiyaha haddii aad dhibaato ku qabto ku hadalka afka ingiriiska ama fahamka waxaad raadsan kartaa khadka caawimaadda adeega afcelinta telefoonka oo ah hal saddex hal afar shan eber telefoonka waxaa lagaga jawaabi doonaa ingiriis sidaas darteed magacow afka aad ku hadasho kuna sug telefoonka waxaa lagu xiri doonaa mutarjum ku hadla afkaaga u sheeg mutarjumka inaad doonayso inaad khadka caawimada celinta saxarada qaranka oo ah hal siddeed eber eber saddex saddex eber eber ku sug telefoonka in lagu xiro waxaana ku caawin doona mutarjum si aad ula hadasho la taliyaha kalkaalisada caafimaadka dhammaan waciddu waa qarsoodi booqo websayte-ka bladderbowl gaf au ama conferenc org au other languages telefoonnada laga soo diro telefoonka waa layska qaadaa waxaa layska qaadaa qiimo aad u sarreeya